madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadu maanta ka jeediyay salaadii jimcada kadib masjid ku yaala madaxtooyada soomaaliya oo soconaysa muddo lix iyo toban daqiiqo ah ayaa waxa uga hadlay saddex qodob oo dhammaantood salka ku hayay amniga dalka gaar ahaan caasimada muqdisho madaxweynaha ayaa ugu horeyn mamnuucay in magaalada muqdisho lagu dhex isticmaalo gawaarida ciidamada ee la saaro qoryaha waaweyn iyo hubka culus oo ay isticmaalaan siyaasiyiinta ganacsatada ku dhow dowladda dhexe iyo saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya waxa uu amar ku bixiyey in la joojiyo isticmaalka gaadiidkaasi iyo qoryaha lala dul saaran yahayba waxaa dhinaca kale uu soo jeediyey in askarta joogta baraha koontaroolada ay hubiyaan mas-uuliyiinta la socda gaadiidka ay fasaxayaan baabuurkaaga qaraxa lagu dhajinaya miyaa qorag dhishid kaa celinaya ama qoraga dabamishaarka ah ama basuuka ah wiilkaa aad u soo xambaaris nin bastoolad watoo dhuudhuumanayo gaatamayo miyaa muxuu ahaay yaa yaa qorga dhishidkaa kaa celinaya xaraagaa u sidanaayo amni uma sidano waa mamnuuc ninka mas-uulka ah ee jeegboyntiga inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur la yihaahe diida na asaa ka mas-uula waa lala dagaalama ha ogaado amar cad ayaa la siiya askarta jeegboynti la mari kara ma jiro ilaa baabuurka maraayo la fiiriyo la arko cidda ku jirta iyo waxa u sida wasiir ha ku jiro wasiir ku-xigeen ha ku jiro wasiir dowla ha ku jiro janan ha ku jiro maxaan ku cid muwaadin caadi ha ku jiro waa la fiirinaa baabuurka maxaa ku jira lanna cadowga wuu isku soo keen ekaysiinayaa mar ma aha laba ma aha saddex maaha afar maaha intuu isu soo keen ekaysiiyey ee uu dhibaato xoogle dadka u geeyey iskuma ekaa karna annaga cadowga hanoo ekaado asoo dhar cadcad wato oo baabuur caadi ah wato baabuurkiisa inta la fiiriyo inta inta laga fiiriyo hadduu wax naga hadlayn kara bal ha naga hadleen waa mamnuuc baabuur cabdibilah oo hubaysan oo magaalada maraayo waa mamnuuc in qof mas-uulihi meel jeekboynti waa askari taagan yahay roob ku da-ayo eridaasi ay ku dhacayso laga yaabay inaanu saakay muxuu ahay soo quraacanin laga yaabay inuu qoyskiisi iyo gurigiisi problemaad ka jiraan uu ka soo tegey ee taagan halkaa inaad dardarto oo askartu ay tiraada ma isdilaynaa hadde waa basaxo ma xishoonaysid miya madaxweynaha soomaaliya waxa uu khudbadiisa ku sheegay inay mamnuuc tahay in laga ganacsado agabka ciidamada gaar ahaan dharka iyo in la soo dejiyo gawaarida dagaalka loo isticmaalo waxa uu hoosta ka xariiqay in cid kasta oo amaradaasi diida lala wareegi doono waxyaabaha ay keenaan qalabka iyo dharka iyo agabka ciidanka loo yaqaano amniga ganacsi ma galo lama keeni karo iska ogow ganacsadow tuutaan container tuutaha ii yaallo oo maxaan ku irahdaa la ii soo daayo iska ogow waa dhammaatay waa lala wareegaa dowladdaa qaadanay ogow baabuur cabdibilah keeni ma kartid uniform tuuta ah keeni ma kartid waxaa kaloo qarxa iyo qaabdarrada iyo hubkana iskaba dhaafba ayaga awalba dood kama taagnayn kuwaas walaalayaal waxaan rabnaa cadowgeena yaanan annaga u gargaarin noo gargaari maayo shan iyo toban sano ayaa nimankaani dullnimo iyo ahaano ummadda ay ku hayeen waa la garanayaa ummadda waxay gaarsiiyeen ugu dambayn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa fariin u diray dhallinyarada ku jirta al-shabaab isagoo ugu baaqay inay isku soo dhiibaan dowladda dhexe ee soomaaliya si ay dib ula midoobaan qoysaskooda ugana baxaan nolosha adag iyo dagaalada ay ku jiraan waxaan rabaa ayadana inaan baaq u jeediyo dhallinyarada soomaaliyeed ee ku maqan shabaab waxaan leeyahay iyagana walaalayaal ka soo noqda dalkaan dalan ahayn ma lihidiin dadkaan dadan ahaynna ma lihidiin diintaan diinan ahaynna meel idinma taalo dadka soomaaliyeed ee qiimaha badnaay ee boqol kiiba boqol muslim ahay waa kuwaa taagan masaajidda camiray dhulka jooga u soo noqo u soo noqo meela ka aadi kartid male ha ku dhumin aakhira beel iyo adduunya beel rafaadka aad ku jirtahay ma mudna inaad ku jirtid sababaad godka dhexdiisa intaad ugu jirto banaanka usoo bixi weydo ood godka ugu saxarootood ugu dhex jirtood meeshaada ku jirto maalmo dhan aan god lagugu imaan sabab aad ugu jirtaa ma jirto iyo waxa ku mutaysatay diin ma difaaco haysid dadniman kalena ma difaaco haysid ka imaaw adiga fursadaad leedahay kuwa aan fursad lahayn oon ka imaan karin oo go-aansaday ama ogaaday ku qarcay inaanay ka imaan karin ha ku daysanin ha ku daba dhumin ka imow waa dalkaagii waa dadkaagii waa dawladdaadii ayagana baaqaasaan u dirayaa waana u furan tahay ciqaab iyo bahdiil iyo dulmi loo loolama diyaar aana soo dhoweyn waana kuwa maanta ciidamada amnigay ku jiraan xukuumaddii ay ku jiraan maxaan ku idhaha beledkay ku ganacsadaan waa joogaan kuwii ka soo noqday lamidaad tahay ka imaw dalka madaxweynaha soomaaliya ee ku saabsan arrimaha hubka iyo gaadiidka dagaalka ay isticmaalaan madaxda dowladda siyaasiyiinta ganacsatada ku dhow dowladda dhexe iyo saraakiisha ciidamada ayaa imaanaya xilli shacabka magaalada muqdisho ee aada uga cabanayeen bilihii ugu dambeeyey hubka culus ee waddooyinka mara iyadoo dhowr jeer khatar ka dhalatana ay dad shacaba ku dhinteen cabdilcasiis barrow v o a muqdisho